asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenni murtada maanta ee aynu ku eegi jirnay wax tegey iyo wax jooga iyo waxaan innaba hoos loo turxaan bixinin waana xubinteenna murtada maanta ee aynu isleenahay wax fara badan ayay dadku ka ogaan karaan ee noqon karta mar dhiirigelin mar kalena noqon karta dhaliil mar kalena noqon karta dhamcin kolna noqon karta dhabaaliyayn waana xubinteenna murtida maanta ee markaad dhinac walba ka miihaahdo afkeenna hooyo waxtarka u ah dhaqankii soomaalida ee aan buugaagta laga qorinna wax badan kaa tusaysa waana xubinteennan aynu badanaaba halkan ku wadaagno innaga oo ku falanqayna howlo badan oo nolosha horay u soo maray iyo kuwo maantadan la derisa iyo kuwo laga yaabo inay dib dambeeto ka imaan karaan intaba xubinteennan maantana haddii eebba idmahayo waxaan ku soo qaadanaynaa akhlaaqdu waa shay qaali ah oo aan laga maarmin edabtuna kaba sii wanaagsan waxaa kaloo intaa dheer anshuxuna waaba qodobada asaasiga u ah nolosha iyo howlaheeda kala duwan tu gabadha waayahan dambe dee qaawanaantu ceeb ma ah waayahan dambe soomaalida dhexdeeda qaawanaantu ceeb kama ahan haddii markaan ku leehay qaawanaantu ceeb ma aha dee hadda waddamo dhan oo waxaaba jira waaxyo dhan oo iskuullo dhan oo xitaa waxaa jira dad qaawan dhigtaan oo muluq oon dharba xidhinin oo waxaaba jiraba xitaa ururo dhan oo isuxil qaawan la dhaho xuquuqda dadka qaawan la dhaho ayaaba yurub iyo amerika iyo meelaha u ordaysaan ee soomaalida ay u tahriibayso ayaaba laga sameeyey waa arrin dhibaatada yadaa leh taas iyada ah dee kama hadlahayo waa midda la yaab ka leh ee ayna ceebba ahayn dunida qaarkeed ayna ceeb ka ahayn qaawanaantu laakiin innaga lafteenna waxaa inagu soo kordhay in tiktokga iyo meelo kaloo badan iyo instagramka iyo baaltooga iyo meelo baas gabdhuhu ay isqaawiyaan ama ay isruxaan oo saa iswaxeeyaan oo iswalhiyaan hoog iyo bac dhaco oo gabadha aabbaheed iyo hooyadeed iyo heerkoodu haddana ay la joogaano heblay intaad isqaawisay amaad marada isku dhejisay amaad calalkii biyo ku shubtay maxaad isla ruxaysay waxaasba inaan la dhihinoo qaawanaantii lafteedii oo anshixii ka qaawan oo asluubtii ka qaawan oo jirhkii ka qaawan oo edabtii ka qaawan waxaad arkaysaa dad badan oo noocaasahoo iska socda oo haddana aan cidiba ku ceebinaynin tu ka mida marka qoomka noocaasa oo ayaa soo agmartay intayba dharkiiba dhigatay amaba ay waxaan macnolahayn isku reebtay ayay niman gayaankeeda fara badan oo meel fadhiya iyay soo agmartay hadday soo agmartayna isha ayaa lala wada raacayoo dee raggu isku mid ma aha qaarna waa jeesanhayaa qaarna halacsi buu gelahayaa marka iyada uu gabadh qaawan arko gabadhiioo qaawan ayaa soo agmartay kolkaasaa si fiican isha loola raacay se intay kusoo jeesatay waxay tidhi maxaad iga dhawraysaan ragow soo ma qurux badni bay tii bal aad u fiirso waxay tidhi maxaad iga dhawraysaan soo ma qurux badni midkii marka ugu adkaysiga badnaa ama wiilhooggii ugu daraa ayaa u jawaabay kolkaasuu wuxuu ku yidhi waad qurux badan tahay balse xoogaa asturnaana ku qotami waaad qurux badan tahaye balse xoogaa asturnaana ku qotami waa ninka ugu fiicnaa ayaa la dhihi karaa ninkaa isagay waxau yidhi waad qurux badan tahay bal xoogaa asturnaanana ku qotami waxa wuu la hadlay oo dee si edabaysan ayuu ula hadlay naamo qurux badnida beerka lagu yidhi dhar xidhaa hadduu dhaho waxaa laga yaaba inay qarracmi lahaydo dagaal iyo hoog iyo baadhicida isa wuxuu yidhi marka quruxda adigu waa soo aragtaaye ba horta xoogaa asturnaana ku qotamiyo bal dhar iyo wax xidho saasaad kaga sii qurux badnaanaysaa intaa wanaagsan oo xubin murtiyeeda oo caqliyaysan ayuu wax ugu sheegay waad qurux badan tahaye bal xoogaa asturnaanana ku qotami buu ku yidhi intaasuu u sheegay waxaan dhihi lahaa nin walba gabadha ama ninka ama midka akhlaaq xumada wada hala dhaho asturnaanta iyo akhlaaqda ku qotami waxa aad waddo sidaada kaleentana ku sax mahmaahda maantaan kusoo qaadanayna xubinteenna murtada maanta idamka eebe waxaa la yidhi war lahayaay xiiso ma leh